kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti iigu tahay xaliimo maxamed axmed oo lagu naaneyso xaliimo gabaad oo degan dalka sweden oo sameysay application amaba ab laga dhegaysanayo bugaagta afka soomaaliga ku daabacan abka ay sameysay xaliimo gabaad waxaa lagu magacaabaa kitaab cloud waxaana uu u suurto gelinayaa in dad badan gaar ahaan caruurta ay buugaagta ku qoran afka soomaaliga si fudud uga dhageystaan online-ka xaliimo gabaad kusoo dhawow laanta af soomaaliga e v o a gaar ahaan barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska bal waxaad sharaxaad naga siisaa abkan iyo sida uu shaqeeyo xashcuudey aadna waan kaaga mahad celinayaa in aad halkan ugu soo xusuuntay v o a waxa weeyaan waxaan sameynay aab la leeyahay kitaab cloud marka waxa weeyaan bugaagta ayaad kaga dhegeysanaysaa online-ka marka e bookska hadda waxay dhahaan oo kale halkan sweden waxaan qabnaa story tellingka oo aad ka dhegeysan kartid marka adduunyada dhan maanta way leedahay marka anagu aad baan u xiisayaa bugaagta inaan dhegeysto special habeenkii oo kale waan ku seexdaa ama markaan gaariga wado oo kale oo different times marka waxaan sameynay kitaab cloud wax la leeyahay oo bugaagta soomaalida luuqadaha soomaalida lagu qoray kuwa maxay ahayd u qaasa marka waxaa laga dhegaysanayaa qoraaladii bugaagta afka soomaaliga ku qoran buu qofku dhegeysanaya intii uu akrin lahaa saxa waana akrisna wuu leeyahay bugaagta soomaalida ayaad soomaaliga ku qoran the last ten years la qoray iyo kuwa kasii horeeyaba taariikhda hadday naqato haddii madadaalada naqato kuwa caruurta muxuu ahaa saas oo kale romantis jacaylada geeraarada yani any different marka xitaa podcast baa ku jiro oo beryahan aada loo isticmaalaa marka inta waxaa waa laga helayaa
waa gartay marka bal waxaad noo sharaxdaa waxaa kugu dhaliyay inaad samayso iyo ra'yiga halka uu ka yimid iyo siday kugu suura gashay intaba sax maxay ahayd sida hadda kugu sheegay anigu wadankan baan ku koray anoo aada u yar baan imaaday marka waxay noogu dhalatay aanu u sameynay dadka caruurta diasporada amba ku dhalatay amba ku kortay si markaa luuqadda luuqadooda loo ilaaliyo amba loo xoojiyo maanta waad aragtay casho codey caalamkao dhan waxaa laga isticmaalaa internetka amba social mediaha qof walbana maanta telefoon baa gacanta ugu jiro marka specially dhalinyarada aad bay u isticmaalaan marka meesha ay joogaan inaan ugu geyno aqoontii si uu markaa dee ilmihii muxuu ahaa telefoonka amba ipad-ka oo kale ayagoo isticmaalayaan haddii ilmo yar yihiin de waalidka markaa u shidi karaan habeenadii oo kale kaba soo qaad dadka waaweyn xitaa waa loogu talagalay in ay ka dhegeystaan waxyaalaha marka ayagana dee u muhiima sidaas daraaddeed ayaan waxaan isdhahnay waa waa an easy tool yani wax markaa si fudud qof walbana u heli karo adduunka meeshaas joogtidna aad kasoo dejisan kartid just like muxuu ahaa maanta si loo isticmaalo facebook amba whatsapp and so on and so on iyaa kaala qayb galay samayntiisa walaalkii iga weyn codadkeena marka isaga ayaa wala jira marka qofka telefonkii buu galayaa abkii buu soo dejinayaa applicationkii sida facebooka twitterka ab kasta oo kale oo mobiilka ku jira sida loola soo dego si lamida baa loola soo degaya abkani miya yes waa intaas simple intaas weeyaan marka ayaad wixii aad qofka marka xiiseynayo kaba soo qaad haddii caruurtaada aad u shidaysid caruurta bugaagtooda oo kale ayaad dooranaysaa options buu leeyahay haddii adigu qofkii marka isaga muxuu ahaa raba inuu dhegeysto wax taariikhi ah amba madadaalo ah amba dee different category badan baa ku jira ayaad gelaysaa waad taabsanaysaa kadibna waa muxuu ahaa wixiiba halkaad ka dhegeysanaysaa marka bal qaabka aada u martay haddaad sharaxda qaabka dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan sidee qof soomaali ah uu telefoonadan ababka ku jira ab isaga uu sameeyey ugu soo dhexdari karaa marka bal qaabka aad u martay iyo qaabka loo sameeyey iyo siday ku suura gashay sax horta wax walbaba maanta waa suurata suurtagal weeyaan especially haddii muhiimadda waxaa weeyaan wixii markay aad adigu aad jeceshahay amba kugu soo dhacdo fikrad in aad waxaad aad aamintid ilaa aad ka hirgeshidne muxuu ahaa aad wixii aad u shaqaysid especially markaad og tahay waxaan inay adiguna faa'iido ku tahay caruurtaadii familkaaga iyo bulshaweynta soomaalida oo dhan ba ay markaa u tahay wax walba ay kugu qaadato wakti amba hadday naqato qarash waad gelinaysaa intii markaa awoodaada ah of course marka maxay ahayd qolabaa markaa la xiriirnay oo ababka sida loo sameeyo waa long process weeyaan wax wakti deerna way qaadatay wax markaa ma aha oo hal week amba bil amba laba bilood lagu sameyn karayo it takes time laakiin wixii aad aad u yeelatid patient iyo dee maxay ahayd waa ka hasargaaraysaa marka dad marka aqoontaa leh ayaynu la xiriirnay aynu ku dhahnay waxa waxa ayaynu u baahannahay inaan u sameyno bulshadeena sidaabay marka noogu furmatay wax qurux badan baad samaysay marka waxaad dhinaca kale iga warantaa xalimo ababka ku jira ama applicationada ku jira mobeelada qaarkoodna waa lacag qaarna waa lacag la-aan midkan ma lacag waa mise waa lacag la-aan horta ha waa hadda right now intii bulshada marka aan ka barayno just like any app oo soo baxo oo kale waa waa free weya lakin in the future maadaama business wise ay tahay iyo ummadii oo loo faa'iideynayo anagoo dhanba dadkii oo dhanba wada faa'iideysanayaan way naqan doontaa ha lakin dee waxaasoo dhan lacagta waxaa ka muhiimsan maanta hadda netflix oo oo kale amba waxaa jiro abab badan oo lacag lagu bixiyo bishii aad u fara badan oo laga yaabaa marka wax badan oo faa'iido badan aadan haysan then more than inaa entertainment filna calaawe inaad iska daawatid oo kale netflixka maxay ahayd laakiin kan dee carruurtiibaa wax kugu baranayo adaa aqoon ka kordhisanayo any any kind of different oo aqoon ah marka kala duwan waxaynu ognahay saas oo kale aqoonta inay maanta buwaagta ay ku jirto dad dadkeena iyo dalkeenana dee aqoonta ay aada ugu yar tahay oo loo baahan yahay marka inay ku fido so waxaan u aragnaa inay tahay easy way ay ku fido qof walbana gacantii uu ku dhigi karo democratizing knowledge inaan sameyno oo qof walbaba markaa dee ayna ahayn maanta waxa soomaaliya amba wadankii dalkeena waxaa laga yaabaa ninkii lacag haysta keliya inuu caruurtiisa school amba dugsi geysto keliya inuu sameyn karayo dadka kale inay haysan marka yes waa lacag laakiin lacag saa u fara badanna ma ma naqon doonto insha allah taana waan ka fikirnay si muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan ummadda in lagu gaarsiiyo waxbarasho taas weeyaan marka hadafkiina ugu weyn waa caruurtan ku kortay dhulkan aan soo gudaha soomaaliya ahayn qurbaha ku koraysa af soomaaligooda laga yaabo in uu qaarkood ka lumay kuwana laga yaabo inuu kaba sii lumo marka kuwaasaad isleedihiin aad ku caawisaan si afkoodii hooyo uusan uga lumin saas bay ku bilaabatay baahida aada u weyn oo xitaa dalkii carruurta dalka joogto oo kale ka jirto maxay ahayd maanta in buwaag badan lasoo iibiyo oo maxay ahayd ilmaha dugsiga amba jaamacadaha dhigto oo kale inay aada u adag tahay oo maybe lacag badan ay ka gasho waalidiinta xitaa bar here bishii oo dhan waxaan isleenahay insha allah in toban dollar oo kale lagu dhegeysan karayo marka alaaroways xitaa help bay u naqanaysaa caruurtii markaa dalka jooga xitaa insha allah muddo intee la-eg buu jiraa abkani hadda waxaan ka shaqeynaynay ilaa iyo almost wuxuu ku socdaa three years ayuu sii marayaa waxaan leenahay xurumo markaa lagu duubo codadka hadda hargeysa oo kale dhalinyaro waxa kaa noo joogto oon shaqaalaysiinay taana waa muhiim bay noo ahayd dhalinyarada dalkii joogto in ay uga dhigno maxay ahayd income meel ay ka heli karaan iyaguna marka shaqana u noqoto annagana muxuu ahaa codadkii iyo wixii ay noo soo duubaan muqdisho insha allah midbaa hadda isagana nooga socda halkan sweden waynu ku leenahay studio marka waxaan rabnaa xitaa inaa meel walbo inaan gaarsiino studioyaal badan aynu sameyno kitaab cloud leeyahay oo fursadna loo siiyo dhalinyarada soomaaliyeed waddamo kala duwan joogaan inay ku shaqaysan karaan ayagoo luuqadoodii markaa akrinayo buwaagta luuqadoodi ku qoran yihiin marka ugu dambeyntii qofka hadda raba inuu abkaasi soo degsado ma ka helayaa telefoonkiisa ama ibadkiisa ama device kasta oo u haysta ma ka helaya yes any device waa laga helayaa marka android iyo marka wuxuu ku qorayaa qofka searchka buu tagay meesha laga raadinayay ab waxaa lagu qorayaa kitaab cloud kitaab cloud ayaa lagu qorayaa wuu soo baxayaa aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay aad iyo aad baan ashucud kugu mahad celinayaa aadna waan kuu salaamaya walaalo salaamullahi bulshada soomaali meel walba joogtan waan salaamaya
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd xaliimo maxamed axmed oo ku magac dheer xaliimo gobaad oo degan dalka sweden oo samaysay application amaba app laga dhegaysanayo bugaagta afka soomaaliga ku daabacan intaan mar kale hawada ku kulmayno waa caasho ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo